asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu weli waxaan ku guda jirnaa dibinteena tooska idaacadda islaamiga alfurqaan aad kala socotaan markanna waxaan waraysi la yeelanay mid ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka guunyabrow ee gobolka shabeellada hoose kusoo dhowoy idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabay wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed aadan turaab
kabaran sidau aragtaa weerarkii xasminta ee xarakada shabaab mujaahidiin ay ku qaaday saaka deegaanka sabiid ee gobolka shabeellada hoose waxaan u arkaa waa howlaan sugaynay allah subxaana wa tacaala aan ka sugaynay in mataqaanaa weliba raggaan hadda u sheegaya anugu xalay waxaan ku seexday subaxaan in mataqaanaa midda ugu weyn oo ciidamada ugu badan maxamed laga soo geli laayahay inaan saaka ku bishaaraysanayo ilaahay mahaddiis tanoo ayaduna dhibaato eeday oo mataqaanaa dhib ummadda ku haysay ayaa saaka ilaahay noogu bishaareeyey arrinteennu waxaa weeye marka farxad farxad waxaan joognaa saakay aan howl kala qabsalana
bulshada muslimiinta ay ku dhegaysanaya maxaa ugu baaqaysaa marka waxaan ugu baaqayaa dadka aniga iska dhaaf dadka fa- fadhiya oo dhegta keliya ka dhegaysanaya in bishaar dhacda kaliya sugaya xooggaadoo loo baahan yahay xoogga ha la geeyo
kusoo dhowoy idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabay bismillaah magaciiga waxaa la yidhaaha cismaan cadaan kabaran sidau aragtaa weerarkii xasminta ee xarakada shabaab mujaahidiin ay ku qaaday saaka deegaanka sabiid ee gobolka shabeellada hoose Eh, dareenkii aad iyo aad buu isku kacsan yahay wax la soo koobi kara ma ahan Eh, in oo meeshii oo la dhihi jiray sabiid maanta lagu kala baxay murtadiin badan meesha ay daadsan tahay wixii gurmad ahayn meesha ay ku laayadeen farax baa la hadli waaysanaa gobdhe Eh, bulshada ku dhegaysanaysa maxaad ugu baaqaysaa bulshadu waxaa u baaqaa yar iyo kabiir wax kastoo meesha joogo oo ka dhow wixii dhaawaca hoos socda arkaan inay dhammaystiraan kusoo dhowoy idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabay bismillaah alxamdulilah cada wasalaatu wasalaamu calaa malaa nabiya bacda magacayga waa muxidiin waa ku dhowahay idaacadda kabaran sidau aragtaa weerarkii xasminta ee xarakada shabaab mujaahidiin ay ku qaaday saaka deegaanka sabiid ee gobolka shabeellada hoose Ma- maasha allah aadan usoo dhoweynaynaa waanu ku faraxsannahay baryahan bishaaraadka dhacaayo ilaahaanu ku mahadsan aadan ugu faraxsannahay ilaahay ayaan ugu mahadaynaynaa insha allah ilaahayna hanoo ziyaadaan leenahay gaalada meeshay joogtaan ilaah ha baabi'iyo iyo murtadiinta shacabka waxaan u sheegayaa inay sabraan insha allahu dadka muqdisho joogan waxaan u sheegaa gudaha inay kacdoon ka bilaabaan dadka hadda meelaha dagaal ka socdana waxaan u sheegayaa wixii meelaha ku dhuumanaya duur ku dhuumanaya inay eh, mujaahidiinta u sheegaan wixii qoryaha ay- qoryo ay ka qabsan karaan ka qaataan mujaahidiinta galabkooda ay galaana u sheegaynaa insha allahu tacaala aad iyo aad ay umahadsan tahay ugu horreyn kusoo dhowo walaal adigoo magacaaga ku bilaabaya bismillaah waan dhowahay idaacadda alfurqaan magacayga waa xamza kabaran sidee u aragtaa weerarkii xasminta ee xarakada shabaab mujaahidiin ay ku qaaday deegaanka sabiid ee gobolka shabeellada hoose
aad iyo aad u wanaagsan yahay waan ku faraxsanahay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yuriiduuna liyudfiu nuur allahi biafwaahihim wayaba allahu ilaa an yutima nuura walow kariha alkaafiruun waxay dooneen ilaahi subxaana wa tacaala nuurkiisa inay demiyaan ilaahi subxaana wa tacaalana wuu ka diiday annagana waxaan leenahay sida allah subxaana wa tacaala in nuurkiisa u demo asiga uu u diiday sidaas iyo annagana aanu u diideynaa ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahi subxana wa tacaala nasrigaan ugu fidneynin kuwa ku sugnaado ilaahay ugu mahad celiyo ilaahi subxaana wa tacaala inuu naga dhigo waxaan leeyahay dadka shacuubta degan shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waxaan leeyahay ilaahay in badan subxaana wa tacaala dhibaato idinka dulqaaday meelaha oo ilaahay subxana wa tacala dhibaatada ka dulqaaday ilaahay inay ugu shukriyaan siduu shukri ee- ee galaan waxaa waaye ayagoo in badan maalkooda iyo xoolahooda iyo dumarka cirdigiisii oo lagu xadgudbaayay maanta ilaahay subxaana wa tacaala nasrigu ilaahay idinkana ilaahay ku shukriya haddaa ilaahay ku shukrisaan ilaahay subxaana wa tacaala waa noo siyaadinayaa kawaran bulshada ku dhegaysanaysa maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa ducada inay habeenkii badiyaan tobanka dambaa lagu jiraa ducada aan badino ilaahay subxaana wa tacaala aan u- macnaha aan isku dul dhigno baryada aan badino intaasaa ugu baaqaya aad iyo aad ayaa umahadsan tahay weli waxaan ku guda jirnaa tibinta toosta idaacadda islaamiga alfurqaan waxaana waraysi la yeelanay mid ka mid ah culimmada diinta islaamka oo ku dhaqan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka kuuyabarow kusoo dhowoy idaacadda islaamiga alfurqaan waa ku dhowahay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed allahu akbar allahu akbar allahu akbar walaqad sabaqat kalimatana licibaadina almursaliin inahum lahum almansuuruun wa ina jundana lahum alghaalibuun ilaahay baa mahadla subxaana wa tacaala allihii subxaana wa tacaala nasrigan iyo guushaana siiyey jazaakum allahu khayran marka nasriga iyo guusha dhacay waa wax ilaahay subxaana wa tacaala uuna siiyey asagaana ku mahadsan cadowga ilaahayna waa jabay subxaana wa tacaala jeeshil cusrana waa dhaqaaqay waana guul iyo nasri aan mar walba filaynay ilaahayna subxaana wa tacaala qof kasta oo ku xidhan oo u ballanqaaday awoodda aan ku dagaalamayna waxaan isku hadlaynayna waa ilaahay nasarkiisa iyo guushiisa waxaynu nahay dad muslimiin ah waxaynu nahay dad mujaahidiin ah waxaynu nahay dad muwaxidiin ah ilaahay baanu ku xidhannahay guushaas iyo nasrigaasna ilaahay baan u tiirinaynaa waana insha allahu tacaala jihaadkaasina waa wadaynaa muslimiintaas iyo dadkaas mujaahidiinta ah ilaahay subxaana wa tacaala sababtooda nasrigaas ku keenayna waa u ducaynaynaa haddaynu nahay culummada muslimiinta waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran aad iyo aad baan maaragtay idinkugu mahad celinaynaa aad iyo aad baan idin garab taagannahay cadowgana waxaan leenahay waa bilow insha allahu tacaala dhammaashadiisa lama gaarin waadna jabaysaan ilaahayna idiin ballanqaaday maalinkaad ilaahay dariiqadiisa iyo waddadiisa iyo diintiisa ka leexateen ayaadna jabteen insha allahu tacaala waana sii jabi doontaan xamarna waa la isla geli doonaa waa laydinka qabsanaya ilaahay idinkiis waxaannu leenahay intay hadda goorigoor tahay ilaahay u toobadkeena ummaddiinni ku soo noqda diintiinni ku soo noqda dadkiinni ku soo noqda ilaahay u toobadkeena islaamka gob weeye waa laydinka aqbalayaa towbadda waa laydinka aqbalayaa ilaahay baa subxaana wa tacala idinka aqbalaya waa raxiim ummaddiisa waa jecel yahay towbadda addoonkiisa waa ku farxaa ilaahay u toobadkeena diintiinni ku soo noqda dadkiinna u soo noqdaan leenahay insha allahu tacaala haddii aad diiddaan haddee waxaa weeye jihaadku waa bilow xabaddana waa bilow waana soconaysaa xamar baad ka hadlaysaan adinku meelka dheer baan u soconnaa qudus baan u soconnaa marka insha allahu tacaala qaayadeenna way fog tahay ilaahay idinkiis jihaadkaanna dhuxushaannu dad badan baa qaaday jiilkii soo koray baa maanta qaaday insha allahu tacaala cid ka hor tegi karto oo ilaahay subxaana wa tacaala la dagaalami karta ma jiro dad badanaa xitaa ilaahaynama sheegtay nabruud baa ilaahaynama sheegtay fircoon baa ilaahaynama sheegtay kulluhum maanta taariikhdu meesha ay ku qortay waad garanaysaan waxaannu leenahay riddada waxaan leenahay ilaahay u toobadkeena ilaahay ka soo noqdo mujaahidiintana waxaan leenahay ilaahay isu dhuldhigo marka ilaahay subxaana wa tacaala ku xirnaada bulshada muslimiinta guud ahaan waxaan leenahay dal iyo dibidba cid kastoona maqlaysa waxaannu leenahay jihaadkan waa jihaad ilaahay baa iskale diintiisa ilaahay baa lagu difaacaya subxaana wa tacaala qof walba meel buu uga aadan yahay qof walba meesha aad uga aadan tahay ka istaag baanu leenahay allah idin barakeeye jazaakum allahu khayran lilaahi darukum wa cala allaahi ajrukum ayuha almujaahiduun daa'iman mar kasta waxaan isku boorinaynaa ilaahay ku xirnaashadiisa yaan la hilmaamin wa jazaakum allahu khayran weli waxaan ku guda jirnaa tebinteena tooska idaacadda islaamiga alfurqaan aad kala socotaan markanna waxaan waraysi la yeelanay mid ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka guumiebro ee gobolka shabeellada hoose ku soo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabay bismillaahi raxmaani raxiim awlan magacaygu waa sheekh nuur cabdulaahi xasan oo loo yaqaan dhalaan insha allahu tacaalaa haddii aan gudagalo mawduuca maanta ah in magaaladii sabiile ee u dhowaa afgooye iyo caanole gacantay ku dhigeen walaalaha mujaahidiinta khayr fara badan laasi runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay nasriga faraha badan leh ee ilaahay subxaanahu watacaala nama keniyey maalmahan bisha ramadaan iyo fatuuxaadka ilaahay subxaanahu watacaala na siiyey sida nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam rasuulkeenna ugu gargaaray dagaalada weynaa ee bedel iyo uxud iyo ayaa insha allahu tacala anigan ilaahay subxaanahu watacaala maanta inoo gargaaray ka waran dareenkaaga marka saaki maxay kaaga dhigan tahay runtii daninkeyga ma la kobi karo aniga oo ku jira masaajidka ayaa insha allahu tacaala rag ka mid a walaalaha mujaahidiinta igu soo bashaareeyeen in saaka gacanta lagu dhigay magaalada macnaaxa ee sabiile marka waxaan leenahay walaalaha muslimiinta ilaahay subxaanahu watacaala ha u gargaaro way naga farxiyeen wayna shaafiyeen anigana insha allahu tacaala waxaan garab taaganahay ducada ayaan garab taaganahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar weli waxaan ku guda jirnaa tebinteena tooska idaacadda islaamiga alfurqaan aad kala socotaan markanna waxaan waraysi la yeelanay mid ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka guumiebro ee gobolka shabeellada hoose ku soo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabay bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu magacaygu waa cabdulqaadir cali hargaanti waa ku dhowahay idaacadda alfurqaan ka waran sidee u aragtaa weerarkii xasminta ay xarakada shabaab mujaahidiin ay ku qaaday deegaanka sabiid alxamdulilah nacmi ilaahi subxaana watacaala iyo nasri ilaahina siiyi waaye ooma nasru ilaah min cindi illaahi ilaahi subxaana watacaala guushiisa oona siiyey oona soo dejiye waaye ka waran bulshada ku dhegaysanaysa maxaad ugu baaqaysaa bulshada waxaa leeyahay ilaahi subxana watacaala diinkiisa difaaca diinta ilaahi subxaana watacaala qaata ilahi shareecadiisa soo dhaweeya mujaahidiinta soo dhaweeya ayaan leeyahay diinta ilaahi subxaana watacaala maanta waa kor noqota alislaam yacluu walaa yuclaa caleyh islaamka asaa sareeyo wax ka saree ma jiro dumaraadii kufriga waa jabay ilaahi subxana wataala ayaa jebiyey weli waxaan ku guda jirnaa tebinteena tooska idaacadda islaamiga alfurqaan aad kala socotaan markanna waxaan waraysi la yeelanay mid ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka guumiebro ee gobolka shabeellada hoose ku soo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabay magacii waxaa la dhahaa yaasir walaal bashaaradan saaka oo la socdaa ka dhacday sabiid gaamba hashiiniyo gaalaa intii halaag iyo hoog hasal dugyeeray xasan gurguurtow eta dagaad ataa shelo gaamara ha badbaadatay gaamad qaraxo ka yaa aaway qaraxo aad ha badbaaday iyo to ataan bariye gaamha weyd gaamha tarjumnato inta ha oo kusoo tarjana madaxtooye barjiimak bariyemaaka laakiin inta waxa ku hatalsanayan kan on hashtag inta walaaye inta aatna wadan laa maxaala hashtag hasan gurgurtow aan ilaahay ma toobuwan han toobunwaald miduhu yaa gaamaraan ose ilmilinlesa insha allah jazaak allahu khayr